madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dulista hawada jubbaland maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyo taliyaha amniga garoonka ayaa kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee garoonka sayid maxamed cabdulla xasan uu ka kooban yahay maamulka garoonka ayaa madaxweyne ku-xigeenka labaad iyo wasiirka wasaaradda sharaxaad ka siiyey habsami u socodka howlaha shaqo ee ka socda garoonka iyo mashaariic muhiim ah oo kala duwan kuwaas oo qaarkood hadda meel gebagaba a marayaan goobaha mas-uuliyiintu ay kormeerka ku sameeyeen intii ay garoonka booqanayeen waxaa ka mid ah qeybta nasiinada garoonka ee loo yaqaano v i b da oo uu ka socdo dhismo islamarkaana la doonayo in dhowaan lasoo gebagabeeyo kaas oo door weyn ka qaadanaya bilicda garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdulla xasan maareeyaha garoonka diyaaradaha cabdirasaaq aadan inshaar ayaa ka warbixiyey habsami u socodka howlaha shaqo ee garoonka waxaan kale oo maanta aada ugu faraxsanahay in ay xilli shaqo tahay oo indhihiina maanta maaragtay aad ku arkaysaan oo markhaati aad ka tihiin siduu garoonka biisi u yahay iyo howlaha maaragtay shaqo ee socda waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay in maaragtay aadna la kormeerteen oo maaragtay nala soo aragteen v i b da cusbeed ee aan dhisaynay sidoo kalena howlo fara badan oo shaqo ee maaragtay garoonka uu ka socdo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland cabdulaahi dubad shiil xadhuun ayaa sheegay in kormeerka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland uu qeyb ka yahay dardargelinta howlaha shaqo ee garoonka waxaa kormeer noogu yimid madaxweyne ku-xigeenka suldaan cabdiqaadir isagoo u kuurgalahaya erboodka iyo habsami socodka shaqooyinka iyo xaaladdu say tahay waxaan ugu soo dhoweeyey maareeyaha iyo taliyaha amniga erboodka kadib waxaan kala qaadanay warbixinno iyo xaaladda erboodku say tahay marka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere hayaa shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ku bogaadiyey shaqada wanaagsan ee ay bulshada u hayaan isagoona sheegay in la derdergelinayo dhammaystirka mashaariicda horumarineed ee garoonka ka socda ee hadda qabyada ah aad iyo aad waxaan u bogaadaynaa shaqaalaha garoonka ay ugu horeeya maariyaha iyo taliyaha amniga howsha wanaagsan oo ka socota garoonka iyo sida wanaagsan oo nidaamka dawliga uga shaqaynaya garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kormeerkeenna wuxuu ku salaysnaa warkuurgelinta warkuurgelinta gabagabeynta iyo dhammaystirka guriga marti sharafta v i b da ee garoonka diyaaradaha kaasoo hadda howshiisa gabagabo tahay lana dardargelinaa ayaan ku ballannay si dhaqsi in loo dhammeeyo embarkinka guriga martisharafta v i b da isana la dadejiyo embarkinka weyn oo garoonka laga soo gelayo ilaa wadada ayana dayactir lagu sameeyo oo deg deg ah howlahaasoo dhan waa isku afgarannay taasoo lagu fulinayo barnaamijka iskutashiga ah ee dowladda jubbaland go-aansatay go-aanka dowladda jubbaland baa wuxuu yahay midnimo isku tashi barnaamijka waxaa lagu fulinaya isku tashi insha allah meel fiican oo maraya waa gabagabo guriga marti sharafta garoonka diyaaradaha v i b da baarkinadana waa diyaar waa la gudagelaya dhaqsan waa loo dhame waa loo dhamaystirayaa kormeerkeena joogtoo noqonaya intay howlahaas gabagaboobayaan gudaha garoonka ayaa waxaa ka socda dhismayaal sida qeybta loo yaqaano v i b da ama nasiinada baakin iyo sidoo kale qeybo kale oo dayactir lagu samaynayo